أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorkaroon xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqida ridada ayaa ku eedeeyey kooxda ridada soomaaliya inay doonayso inay boobto suuqa xaafadda siinaya ee magaalada muqdisho maamulka ashahadala dirarka puntland ayaa degada magaalada boosaaso ku soo xiray markab saanada hub ah u siday kooxda ridada oo ay gacanta ku soo dhigeen qarax lala beegsaday askarta kufaarta xabashida itoobiya ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa hadiyad xoolo nool oo geelaha ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas maamulka islaamiga ee degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey mucallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmadaasi bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah waa subaxnimo xad ah oy taariikhdu ku beegan tahay shan iyo labaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqida ridada ayaa ku eedeeyey kooxda ridada soomaaliya inay doonayso inay boobto suuqa xaafadda siinaya ee magaalada muqdisho sida faahfaahinta warka aynoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed xildhibaan yaasiin ferey oo ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay in kooxda riddada ee xasan gurguurta ay doonayaan inay boobaan oo dhacaan dhulka suuqa xaafadda siinaay ee degmada wardhiigle ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku ganacsadaan dad shacab ah murtadkan ayaa sheegay in shacabka ku ganacsado suuqaasi lagu amray inay ka guuraan suuqa haddii ay ka dhagaa adeegaanna xoog looga rari doono xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa uga digay kooxda riddada ee xasan gurguurte inay awood u adeegsadaan shacabka ku ganacsado suuqa xaafadda siinaay ee degmada wardhiigley suuqa siinaay ciddii xal ku rabtana bannaanka ha timaado ciddii xoog ku rabtana bannaanka ha timaado hadda haddii dawladdu ay go'aansato ay annagaa joogna siinaay annagaana ciidan u ah annagaana shacab u ah waxaa leesbaranaa markay dhabtu timaado laakiin haddii laga shaqeeyo isma hurayno waanu wila dilaa waana nagala qaqabanaa maahana nagala xallimayo laakiin nimaa iyo diyaarad la yimiday oo sawir ka qaaday oo nashqad saartay oo warqad loo jaray ciidan iyo lagu soo daraa siinay loo fulinaa qof laga yeelayaah ma jirto waxaa noo yaalla waxaa waayo in maanta wixii ka dambeeyo suuqa siinaay inaan haddee la keedmayo qodbasiro iyo luuq iyo iyo laga soo baxo ciddii xal ku rabtana bannaanka ha timaado ciddii xoog ku rabtana bannaanka ha timaado muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta ka soo muuqanayay ganacsatada suuqaana kuwaasoo sheegay in dhulkooda ay boobayso kooxda riddada ee xasan gurguurte ganacsatadan ayaa horey u sheegay inay difaacan doonaan haddii kooxda riddada isku soo daydo inay xoog ku qaadato dhulka suuqaasi mahadsanid marwaan maamulka ashahadala dirarka puntland ayaa degada magaalada boosaaso ku soo xiray markab saanada hub ah u siday kooxda riddada oo ay gacanta ku soo dhigeen walaalkeen abuushayba ayaa faahfaahinta warka inoo haya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa markab shiixnado hub ah sida oo ay maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada puntland ku qabsadeen xeebaha gobolka bari ee dalka soomaaliya waxaa la helay xogta dhammaystiran ee markabkan oo maalintii jimaca lagu qabtay xeebaha deegaanka raas casayr maamulka shahadardirarka puntland ayaa war kooban oo uu soo saaray ku xaqiijiyey in ciidamadiisu ay gacanta ku soo dhigeen markab xamuul ah oo lagu magacaabo sea wold islamarkaana ka diiwaan gashana dalka comoros sawiro laga soo qaaday markabka ayaa lagu arkayay gaadiid gaashaaman iyo saanado milatari oo dul saaran markabkan oo ka soo sharaacday dekadda magaalada izmiir ee dalka turkiga ayaa sida gaadiid gaashaaman gaar ahaan nooc beebayaasha loo yaqaano ama taawyada qoryo gacmeedyo rasaas iyo kumnaan bastoolada ah cabdi faarax juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha maamulka ashaaldirka puntland ayaa war kooban oo uu soo saaray ku sheegay in ay baarayaan hubka saaran markabka kadibna ay saxaafadda la hadli doonaan isagoo kooxda riddada soomaaliya ku eedeeyey inay halis weyn ku tahay amniga gobolka siduu hadalka u dhigay ilaahi hadda ma jirto cid sheegatay milkiyadda hubka iyo gaadiidka saaran markabka waxaana muuqata in kooxda riddada soomaaliya ay fadeexad awgeed afka ka qabsatay arrinka ku saabsan markabka laga qabsaday dhinaca kale qaar ka mid ah hubkii saarnaa markabka ayaa u gacan galay dad shacab ah oo ku dhaqan gobolka bari sodoomiye qori ayay boobeen dad ku sugan degmada caluula ee xeebaha gobolka bari sawiro ay dadku ku faafiyeen baraha bulshada ayaa muujinayey iyagoo gaari ku daabulanaya hubka oo ay ka boobeen goob ay ku dejiyeen maleeshiyaadka maamulka puntland maamulka shaardirarka puntland waxa uu socda kulamo looga hadlayo mowqifka ay ka qaadan karaan markabkan halka ay ilo kala duwan xaqiijinayaan in kooxda riddada ay doonayso in turkiga uu farageliyo xaaladda markabkan sababo la xiriira in hubka saaran inta ugu badan uu yahay mid ku socday saldhigyada turkiga ee magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in iskudaygii ugu horreeyey oo safaaradda turkiga ay ku doonayso inay kula xiriirto puntland uu bilowday sida ay xaqiijiyeen diblomaasiyiin soomaali ah waxaana la filayaa in wadaxaajood lagu sii daayo markabka oo u dhexeeya puntland iyo safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho kaasoo wadahadalkooda uu hadda socdo mahadsanid abuushayba qarax lala beegsaday askarta kufaarta xabashida itoobiya ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka qarax la beegsaday ciidamada kufaarta itoobiya ee ilaaliya garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana jira khasaare gaaray cadowga maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale garoonka diyaaradaha baydhabo qarax lagula beegsaday askarta kufaarta xabashida itoobiya waxaana qaraxaasi ku baktiyey hal askari oo itoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa saddex kale haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa hadiyad xoolo nool oo geelah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaa hore ee wilaayadaas walaalkeen casaam carafaad ayaa faahfaahinta warka inoo haya munaasabadan oo ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gedo ayay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi ku wareejiyeen toban iyo laba neef oo geel ah iyo hadiyado kala duwan ee ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada islaamka isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad tawciye ah munaasabada gabdhaha muslimaadka ee ceelcaddo degan ay isugu yeereen maamulkii degmada iyo kuwii gobolka deeqda ay la garab taagan yihiin jihaadka ee ka kooban noocyada badan geela iyo caagta iyo dharka iyo maarti maxaan ku raha waxaa kaloo ka dheeraadka ah waa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala gabdhaha muslimaadka meel kastoo ay joogaan wakhti kasta oo ay ku sugan yihiin ay maaragtay maxaan ku rahdaa la garab taagnaayeen dadka jihaada ee furimaha iyo maaragtay maxaan ku raha ribaadka ku jira waana wax soo jiray oo ahmiyadda ay leedahay arrintaa iyada ah oo gabdhaha muslimaadka ah waa waxaan mar walba maaragtay la hilmaamin taariikhda iyo kutubta xadiidka iyo qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala intaba ku qoran naqiibka beesha reer garaad naqiib maxamuud maxamed cabdiqaadir iyo nabadoonka beesha reer yuusuf nabadoon cali macalil aadan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa kaga madceliyey haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde ee kaalintae kaga jiraan jihaadka ka socda bariga afrika iyagoona ka gudoomiyey gabdhaha hadiyadda geela iyo agabyada kale waxayna sidoo kale hadiyadaasi ku wareejiyeen waaliga hulaayada islaamiga gedo sheekh luqbaan abu anas gabdhihii maanta ito hadiyadaasna guddoonsiiyey anna waan ka guddoomay anoo ka mid a odayaashii degmada ceelcaddo khaasatan beesha reegrad odaygeedii hadiyadaas waan idinka guddoomay ilaahay subxaana wa tacaalaana ha idinka ajirsiiyo anigana waxaan ku wareejin doonaa amiirkeenna asheekh luqmaan ayaan ku wareejin doonaa gabdhaha muslimaadka reer ceelcadde nagu wareejiyey geelaas laba-iyo tobanka neef ah nagu wareejiyey annagoo ku hadlayno afka noqobada walaayada gobolka gedo geelaas waan ka guddoonnay waxaan ku wareejinaynaa waaligeenna walaayada islaamiga ee gobolka gedo ayaan asagana ku wareejinaynaa jihaadka ayaad ka qayb qaadateen horena waad ugu qayb qaadan jirteen sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde iyagoona faahfaahin ka bixiyey hadiyadda ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada ceelcadde gobolka gedo waxaan maanta halkan kusoo bandhignay xoola aan u bixinayno infaaq fii sabiililaahi infaaqaasoo ka kooban marka geel labiyo tobana waa bixinay caaga galaysan baan bixinay waxaan keenay go-yaashii ay dhaxanta wiilashu ka hogan lahayeen waxaan keenay xargahii gaalada lagu xirxiri lahaa iyo agabyo kale oonan halkan kasoo koobi karin gaaladana waan carag gelinaynaa walaalaheenna waxaa ogaadaan inay walaalo ka dambeeyo oo taageeraya ay leeyihiin xasan murtad haddii miino lagu qarxiyey musbaax loo daaray diinteenna qaaliga ah malatariga duubar iyo mawlii shabaab baan kuma hadinaa waxaa weeyaan haweenada gaalada waddankooda kama hurdaan kama habsaamaana dayaxay ku howlgalaan maxaan ku hilmaannay diinteenna horumarkeed waxaa weeye wiilasha duurka jira dadaal yar baa u haray dalka intay soo afjari oo dowlad dhisayaan dulqaadka inaan ka tegin baan ka digahayaa oo walaalahanaga aan garab istaagnaan ka digahayaa waxaa weeye diintu dheeldheel kuma imaanin waxay ku imaaday laba seefood oo la isu qaatay oo gacanta laiskula tegey balse maanta adigoo qori aa kaa haysto oo soddon mayl wax ka ridahayo inaan gaal aan ka cararno ma dhici doonto ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona u mahadceliyey gabdhaha keenay hadiyadda waxauna sidoo kale waaliga ballanqaaday inuu hadiyaddaasi gaarsiin doono furimaha hore ee dagaalka waxaanu ducaynaynaa gabdhaha muslimiinta naga farxiyey ee maanta diyaariyey waxaanu agab ah ee kala duwan waxaan insha allahu tacaala annagana maadaama aad kugu wareejiseen nuqubadiinni waxaan annagana la wareegaynaa hantidaas waxaa weeyaan maal iyo noolnool isugu jirto iyo mood intaba waxaanu idinkala wareegaynaa annagana ka mas-uuliyad ahaan waxaanu gaarsiin doonaa gacantii aad ugu taragasheen insha allahu tacaala waxaan gaarsiin doonaa furmaha xaq iyo baadilka ay kuloolamayaan ee xambad ka socota insha allahu tacaala ma gey doonno meel waxaa weeyaan qolo nasiina ku jirto ay joogto ma sii doono insha allahu tacaala waxaan gey doonaa meesha baaruudda iyo ragga halganka uu ka jiro baan gey doonaa insha allahu tacaala saad adinku ugu taragasheenaana u gey doonaa haweenka ku dhaqan wiilaayaadka islaamiga ayaa si joogta hadiyado kala duwan u gaarsiiya ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furimaha hore ee wiilaayaadka mahadsanid casaam maamulka islaamiga ee degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa dowla diini ah u soo gabagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmadaasi walaalkeen abu ayman ayaa warbixinta warka inoo haya waxay ahayd dowro socotay muddo kow iyo toban maalin oo maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow uu soo qabanqaabiyey waxay lahayd cinwaan gaara oo ahaa dowrada zayd binu thaabit waxaana ka faa'iidaystay dhammaan mucallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmadaasi kadib markii ay soo idlaatay waxaa la qabtay munaasabad lagu maamuusayey gebagabada dowradan taas oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan iyo marti sharaf bogaadiyey dowladda iyo duruustii ay macallimiintu qaateen ugu horreynna macallimiinta ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay ku qaadanayeen dowladda iyo sida ay uga faa'iidaysteen dowladda maqaasha miyaanka bilow adowratu zayd ibnu thaabit لتطوير المعلمين في المدارس يا هاي مغاشة دورة أنك مهم سك هايتي القراءة والكتاب يا دورة كسافة نايتي يو جيبو شنسة جيبو تهاين جيبت كوبا وأنا كمهم سك هايتي القراءة والكتاب يا الكبرداي جيبت فربرك يو جيبت آخر سنتة هنا جيبت لما ما كسافة سنايتيان وراقوين قولها دابع أوين كورها ماو آه تأديبات يو أساسيات العقاب الممنوع في الشرع ورماسو يو الآداب العشرة ورماس ميكا لك ورماسي التعامل في المجتمع سين نتعامل فضي مالك نتعامل فضي مجتمع وسكنو لي يو التعامل بين الطلاب والمعلم إنك ورماسي تاس تاس هايتي ميكا لك ورماتي ورقضاس أو مهمة دي لهاين أو كساب سناي كيفية اكتساب قلوب الطلبة طلبة أرديد قلوبتي وقابك ننكسب لها مالك نكسب لها يك ورماسي تاس يعني taas qaybta seeda midkiin gudum yoon may kala jaray oo dowladda kuma tahay dhex socday projector ama muuqaalooyin oo hamiin la fiirsaaw oo yoona fawaa'id badan lahu guuri sidaa ayaa kuma tahay marka fawaa'idaas haddii wax laku taabado faa'iidooyin badan hayan may kuma tahayay shuruudu ta'diib ta'diibta ama irinyo agaabta la marsiyaa macallimiinta agaabayaan shuruudo indegsan oo culammada indejiyeen iyo noocgaasa ku waramaas iyoon timuuqo kale ka sheegay sadiidaas qodobood yaa ka saabsanaatay dowladda dowladana ilaahay maxadisayd nin dhammaatay alaadaab alcashara aadaabki oo tumanka haya aadaabta koowaad may baray idaa laqiita musliman fasallim calayh qof muslim haddii aad la kulamto salaam salaamtana walkaas assalaamu calaykum tan labaad haddii aad fado guru inteeda gala gurida fasallim calayh gurida haddii aad gala fadaas assalaamu nak tan saddexaad haddii aad ama sami illah fi ibtidaa'i aklik wa shurbik haddii ad wal'aanta fadaas may maqadaas ilaahay wal'aamoka yoldhamowkaba tan afaraad ka hadal hadal wanaagsan waa mayba xadiidkanaba man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw lyasmut tan shanaad haddii ada seeta miilaad ii fadaas weyse qaaday sidii oo weysidii aad salaadan qaadaas oo kale tan lihaad haddii aad hanjisoota faxmadillaah ilaahay mahadi haddii aad hanjisoota ilaahay mahadi tan toddobaad رد التثاؤم بيدك وامسك بيد بيدك على فيك ما يبان غاسي هماسك قلنته أفكسر وامسك قوي بيدك على فيك قلنتان أفكسر تنسيدت هدي أدميل أو بوسي سات فسلم عليه دتك كرشي سلام intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beesha hareen isagoo si adaa uga hadlay dowrka macallimiinta oo ku aadan jiilka ay gacanta ku hayaan wuxuuna siiyey talooyin muhiim ah iyo dardaaran aad u qiimo badan muslimiinta mas-uuliyad aan haytaan mas-uuliyaddiisan haytaan ma etaha ini oonay tahay marka mebo awlaadan iyo ubadkan olsiin ka aamini inaysan daacad haataan ilaahi subxaana watacaala marka anka ajar xisaabsataan runtii waxyaabaha lasan siyaaw oonay tahay marka walbaan haayna weliba lasiinka silacyaw hosadii la fadaay lan kasta mana nguud ho lanka onog maalin kastaba konton onog okay haay kontonkaba billo owaj lahantuura runtii xaqiiqatan waxyaabaha lahasiin tuura waxyaabaha walsiin qobdow ma eh waxyaabaha walsiin qobdow marka ma tahaan may waa baritaankaas oo inay diinka islaamka isin ulaadasay baraasaan warsiin qobdaya marka intaas marka la xisaabtama marka inay sabar muujidaan min isdardaaramaane amaanadii inta lasiin dhiibida marka ikhwaa inta gudutaan tan nabi ilahi muhamed salawatu llahi wasalaamu calayhi leeway kullakum hiin raacin hiin wa kullakum mas-uulun can raaciyati wal waxyaabaha geeka dadbaraha ay taan walo inta beesalka doorsudama marka inay dadaalaan yaalkii markan lasiinka imaanaysidii marka may imaanadii gudutaan imaanadan waa marka may wadadaali su-aalo doon mas-uuliddu waa imaano نبي الله ما يراي وإنها أمانة فإنها خزي وندامة إلا من أخذها هين بحقها معها هدي مسؤولية إيه والبلش شيء مركان ما ملاك إيه أنا ولا لا يبان تيرون هذا تندي باتة ولا ugu dambeynna qaar ka mid ah macallimiinta degmada labaatan jirow ee qaatay dowradan zayd binu thaabit ayaa ka warbixiyey waxay uga dhigneed dowradan iyo soo dhoweyntooda duruustii kala duwaneed iyo tawjiihaadkii idaariga ahaa كلي ما يبان تنه جب جوابتي دور أو نقود مكتب الدعوة في محافظة لباتن جرو أو نسأدي مدة بيكو برا الحمد لله إله كما هذيان دروس بدن كقاعدين أو مهم أه ولي أون كقاعدين هتجي كلام كوب كرن dowladdu mutanin kahay maba socotay muddo oo tumi kuu baraa waana loo aragteeda muddo shara qaaday muddan keera aaday shambro dibad oo kala qaaday tumeena kuu bara noo bari mayba lahaa dowladdu dowladdu maasha allah way awlan kulli macallan kasta oo dugsahay kulli dowri fayl hoo walantaraasow arday kasta dusroogona dowladdu ka maarmaanu may lahaa aragteeda kulli shal macallimiinta may in sheegay intii dowladdu aqol ay ka faa'iidaysadaan magaalada labaatan jarow degmada yaa ka sugugna dowladda meelaha ninka gebagabaabtii macallimiinta lanqobodii walyaalaha badan ka faa'iidni walshan bilood libilood todobilood kabarada jari tumiko maalmood ilaahini suurtugeli falilahi alxamdu wanicma balana algaraati walkitaab lakabaradaay unaninti dhaqangelino dadkan indadaalay dadaalkasana gelina jazaaullahu khayra jazaalana dowradan ayaa ku biiraysa silsilad dowraad diini ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay muddooyinkii lasoo dhaafo uu ka waday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaasoo siyaabo kala duwan ay uga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan wilaayada baay mahadsanay dabu ayman bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah walaalkeen abuu xasaan ayaa warbixinta warka inoo haya aflaamta jihaadiga waxay sifeeyaan quluubta waxay farxad geliyaan muslimiinta jecel jabka cadowga iyo guusha muslimiinta waa indhaqabowsi waxay bannaan ka soo dhigaan jabka cadowga taasi waxay keentaa in muslimiin badan ay ogaadaan halka uu maraya hardanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka holcaya bariga afrika sidoo kale aflaamta jihaadiga waxay muujiyaan wax badan oo daaha ka saarnaa dad badan oo muslimiinna waa itus oo itaabsii waxay soo bandhigaan xaqiiqda wixii meedaanka ka dhacay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku dadaalaya sidii ummadda muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga goobaha cadowga uu gacanta ku hayo loo gaarsiin lahaa aflaamta jihaadiga si ay ugu indhaqabowsadaan islamarkaana muslimiinta oo la qeybsadaan farxadda iyo damaashaadka ku aadan jabka cadowga halkan waa fagaaro ku yaala deegaanka warcaddey oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaa isugu soo baxay boqolaal muslimiinna kuwaasoo goobta ku daawaday aflaamtii jihaadiga ee ugu dambeysay oo uu ka mid ahaa filimkii xiisaha badnaa ee laga soo saaray dagaalkii degmada moqokori ee wilaayada hiiraan bulshadii daawatay aflaamtan jihaadiga ayaa sheegay inay ku indhaqabowsadeen guusha muslimiinta iyo guuldarrada murtadiinta ka soo gaartay dagaaladaasi waxayna sheegeen inay garab iyo gaashaan u yihiin ciidamada mujaahidiinta qaar ka mid a bulshada muslimiinta ee deegaanka warcaddey oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ugula yaabka badnaa ee aflaamta ay ku arkeen gaar ahaan filimkii degmada moqokori bismillaahi alxamdulilah oo ka maynanin shiday filan oo maybo aha ka saabsan muslimiintii oonay gaalada dagaalamaayaan magaalada waraaday noo roogna iyo filinkaaskaasayana ninshidi may aragnay oo ka ilaahay fadliyey gaaladii siniyaagu maybo ahaa mujaahidiinta cirabtirnay baabinay xaagni guraasi iigo meel kasta maybo a bakti iyo kuwarinya magaalayaalkii maybo lakulu wareegow taasa aragni id iyada maybo ayaanka farahni muslimiinta maynka do-aana in ilaahay guulo horanka ziyaadi mujaahidiinta maybo in ilaahay maybo korongaado taasa maybo ayaanka do-ayaan filinkaasey walbadan ah ninkubahi gaalo oo is-ammaanaso isboombooniyaaso goodkii midoowa intaha tugudi marka teegow leh oo hatana marki dembe yeego maybwaa sidii irin weergalyahan inshardeedahaasa ya fiirsani waxyaabaawna ka farahne kumidahayt mujaahidiinta mayba lenaa jasaakumullaahu khayr haseen do-ayni garibkinga surugna ilaahayna ma-aginu unuuna maybwaa gidaalkinga ha surugna insha allaahu tacaalaa waxyaabaa unum anaha eed an liyaamni gaalkii odle afjika garadoo murtadkii oo afjika garadoo maybwaa etoobiya macnaha derban ana iyo hadoodan an iyo ilaaliyahan intaad etoobiya ku ilaaliyahan is oleey waana muslugnimi sheegadaa leey wal isdaboolo ma amana may fiirsanay aflaan jihaadi e anka dambayti mugukori oo amarka ilaahayngaaha gaaladii oo jabshe banaanka kooy la bursadow beentiya sheegasi oo ilaahay beenay hortaba beenlehaytay ilaahay hatana banaanka hadhiki ini been ete ya fiirsani si eed ewana anka farahani si eed ewa anka qalbi gaboobsani maylena nisaa'an wa rijaalan lankii ma aragnee jara xaafado jaroon nisaa'an wa rijaalan maylena lanki rooga hado aayoy lankii mogon oo jihaadka ka jara oo furunto ka jara ilaahay inkaalmay guuli ilaahay niinsiyaadii manshal hirsaniini hal docaayoy taasana guulka deyrana waa qayb ka mida dadaalka uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ugu jiro sidii bulshada muslimiinta u gaarsiin lahaa dacwada iyo sidii dadka aan heli karin aflaamta jihaadiga guryahooda loogu geyn lahaa si ay ugu laabqabowsadaan aad buu mahadsan yahay abuu xasan ayuu kaasi ahaa warbixintiisana waxay guniga gabagaba ayu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu